بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa biidni illaahi alkariim darsigeennii konton iyo afraad ee kitaabkeennii adduraru albahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi alsharciya darsigeennaana wuxuu ka bilaabo doonaa fasalka ka hadlaya xajka iyo cumrada hadda kitaabka sida aanu hore uga soo hadalnay wuxuu ka sheekeeyaa tiirarka islaamka lagu dhisay shanta tiirul islaam oo nabigeenu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam islaamku inuu ku taagan yahay rugniga ugu horreeyey waa rugniga shahaadataynkii caqiidada looga hadlaa waxyaabaha laga doonayo qofku inuu ictiqaadiyo ayaa arkaanta islaamka rugniga ugu horreeya ou xiriir la leeyahay arkaanuul iimaanna haddii sidaasoo kaleeto kitaabkuu ka soo hadlay oo lixda tiiru lixda lagu dhisay iimaanka iyo ilaah rumaynta iyadana waa soo qaadanoo kitaabkaan uga soo sheekaynay wuxuu ka soo hadlay siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qayb ka mid ah waxaan sidaasoo kaleeto rugniga labaad ku soo ogaanay ee tiirarka islaamka salaada oo kitaabku si fiican uga sheekeeyey ilaa laga gaaro janaasada oo janaasadiina uu ka hadlay weeyaan iyo axkaamtii qofka dhinta u waajibayey rugniga saddexaad wuxuu ahay zekada maxaa yeelay mar walba oo qur-aanka kariimka ah ilaahay salaada uu nagu amro wa aqiimu asalaat wa aatu zakaat baa lala xidhiiriyey rugniga afraad oo noo soo dhammaaday wuxuu ahay soonka soonkana sidiisaba waxaa aada u wanaagsan oo mar walba iyadoy waajib tahay haddana fiican qofku intuu sooman yahay beenta in layska ilaaliyo mar walbana beentu waa xaaraam waktigaa la sooman yahana haba usii dhowaanba kabakaba sii daranba dunuubtoo dhan waa sidaa xanta iyo namiimada iyo qiibada iyo waxyaabahaasoo dhan carabkaaga waa inaad ka ilaaliso maxaa yeelay nabigeenna udgan sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray man lam yadac qofkaan ka tegin qowla zuuri been abuurka qowlkiisa iyo markhaatiga beenta ah shahaadata zuurka iyo qowlka xun iyo waalcamala bihi qowlkaasoo lagu dhaqmo fa laysa lilaahi xaajatun ilaahay dan kama leh fi an yadaca dacaamahu wa sharaabahu waa xadiis oo warinaya imaamu albukhaari oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam laga wariyey wuxuu kaloo rasuulkeennu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam rubba saa'imin qof sooman badanaa laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu oo soonkiisii waxaan baahi yahayn baan ka helaynin ilaah kuwaa ha nugu dilin kuwaa ilaah waa nugu darin qof maantoo dhan soomanaa oo maantoo dhan oomanaa oo maantoo dhan intaa saacadood soomanaa ee soomkiisii khasaare ou noqday waad qadsaneed waxbana kama aadan faa'iidin waad oomaneed waxbana kama aadan faa'iidin nabi maxamed baa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo maxay yihiin waa dadka aan waxa xun ka fogaanin oo iyagoo sooman maantoo dhan waxa weeye maalaayacni iyo dembi iyo xan iyo dunuub bay ku jiraan nabi maxamed baa arkay calayhi salaatu wasalaam gabdho meel fadhiyo oo dad xamanaya oo sooman markaasuu yidhi xalaashiina waad ka soomteen buu yidhi xaaraamna waad ku afurteen buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waa in dunuubta nuucaa wakhti walba laga fogaado wuxuu kaloo yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wa rubba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila saharu qof habeenkii oo dhan salaatuleyl iyo taraawiix u taagan badanaa laakiin hurdala'aan mooyee wax kaloo ka faa'iida yahay ma jiraan oo qofka sida ay ku dhaceena waa maxay waa qofka ilaahay dartii wuxuu samaynayo aysan ahayn ama maahane ru'ya iyo sumca ay ku jirto ama maahane cibaadadaa sax maaha uu samaynayo weeyaan qofku markuu sooman yahay nabigeennu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam falaa yarfas walaa yajhal yowsan la imaan afxumada yowsan la imaan wax jahlinimo ah shay xun oo dhan ha layska ilaaliyo waxaa wanaagsan qofku markuu sooman yahay xitaa waxyaabaha naftu jeceshahoo dhan in laga fogaado waa sidaasoo kale dhegtu waxay jeceshahay ama aragtida ama urinta waxyaaba xataa mubaaxa laakiin naftu jeceshahoo dhan waa laga soomaa weeyaan maxaa yeelay soomku waa gaashaan buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaa fiican xataa jirkaaga inaadan toobin iyadoon toobinta soonku aysan ku buraynin a'immada qaara ku buray dheheen laakiin sida saxda kuma buro weeyaan sida raajixa ah waxaa fiican qofku haddii uu janaabo iyo qabo ama gabadha habeenkaa xaydka uu ka go'ay salaada subax intaan la gaarin ka hor qofku inuu mayrto iyadoy bannaan tahay oo nabigeennu asagoo sooman oo junuba ayuu bacda subxi qabaysta weeyaan markii salaaddii caddaatou qabaysta oo hadda soonku buri maayo qabayskaas laakiin waxaa ka sii fiicanba inaad wakhti hore aad sii samaydo weeyaan maxaa yeelay yacni arrinkaasa wanaagsan baa la yidhaahdaa waxa kale oo fiican xaqi markii la xaqiijiyo oo la hubiyo ama dannigaaga ay qaalib ku noqoto tacjiilu lfitr afurka in la dedejiyo dad baa maqleen afurka ha la dedejiyo ayagoon qorraxda inay dhacdo hubin bay iska cunayaanba qofkaasi waxa weeye haddaan wax u xaqiiqoobaba la arkin hadda wuxuu samaynaya qalad bay noqonayaan nabigeennu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu nnaasu bikhayrin dadku khayr ka suulin mayaan maa cajalu lfitra afurka intay dedejinayaan buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam laakiin waa markii la xaqiijiya baa la yidhi waxaa kale oo wanaagsan ducooyinkii aanu ka soo hadalnay markii aad afurto ducada la soo guuriyey ha ka tegin ilaa waa duco wanaagsan oo ma'huurahe in aad tidhaahdo allaahumma laka sumtu wa calaa risqika afdartu wa bika wa calaa risqika afdartu wa bika aamantu walaka aslamtu wa calayka tawakaltu ورحمتك رجوت وإليك أنبت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى يا واسع الفضل اغفر لي الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفضرت اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس النيام وأدخلنا الجنة بسلام ducadaasaa la akhristaa markii la afuro waxa kale oo wanaagsan baa la yidhi marka la afuroba soonka in la niyeysto maxaa yeelay markii la suxuurtana niyada la soo celiyo maxaa yeelay intaad halmaami laheyd markaad afurtaba hore ka suxuuro suxuurtuna waa sunno nabi moxamed laga soo gaaray calayhi salaatu wasalaam oo nabigeennu wuxuu dhihi jiray tasaxaruu fa inna fi suxuuri baraka suxuurta suxuurtu barakay leedahay suxuurta ayuu nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam oo suxuurta kaalmaysta weeyaan suxuurtu ma aha inaad raashin weyn cunto kale a ma aha walow bijurcati maa'in buu nabiguna dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam walow biyo lalaqaba jug mar la siiyaba allaha ka dhigee waa inaad oon wax oon ku suxuurata weeye oo saasaa wanaagsan waxaa la caddeeyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu suxuurto iyo inta salaada geliddeeda u dhaxayda waxay ahaan jirtay ilaa konton aayadood oo aan suuradaha dheerdheerna ku jirin aayadaha dheerdheerna ahayn kuwa gaaggaabanna ahayn ee meeldhexaad ah oo qof muctadil ah ou akhrinayo inta laga akhriyo marka suxuurta dad baa hadda waxay keeneen oo ummadda ka dhaadhicinayaan adoo wax cunaya haddii ay salaadu kugu caddaato cuntada sii dhammaystiray ku leeyihiin xaggee laga wariyey nebi maxamed lagama soo gaarin taasu diinteenna maaha waa fikir qof uu hadda la imaanayo weeyaan salaadiioo caddaatay cuntada sii cun wax jira maaha nabigeenna calayhi salaatu wasalaam intaan salaad subax caddaanin ayuu suxuurta joojin jiray sala allahu calayhi wasalam laba saxaabi ayuu dhihi jiray markii uu addimo saxaabiga la yidhaahdo ibnu ummi maktuum saxaabigii ay suuratu cabasa ku soo degootay aadaanka markuu la yimaado salaad subax baa caddaataye wakhtigaas ilaa laga gaaro ayay cuntadu idiin bannaanta laakiin kabacdi ma bannaana marka sunnooyinkaasoo dhan baa jira waxaa ka mid a sunnooyinka ayaa la yidhaahdaa in la badiyo bisha ramadaan axbaab iyo ictikaafka in la badiyo oo lagu dadaalo oo masaajidda ilaahay la camiro oo khayrka lagu camiro oo qur-aan akhrin lagu camiro oo salaatuleyl lagu camiro oo qiyaam lagu camiro maxaa yeelay nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbihi sala allahu calayhi wasalam qofka bisha ramadaan salaad iyo khayr u istaaga ilaah rumayn iyo ajiraasi asagoo arrintaa uga jeeda oo dan kale ka lahayn dembigiisii hore waa loo cafiyey yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam oo sakaa'irta ahay weeyaan in la badiyo marka ictikaafka iyo sadaqada bisha ramadaan nabigu waa badi jiray sadaqada waa qur'aan akhrinta in la badiyo wa mudaarasata alqur'aan qur'aanka daraasayntiisa in la badiyo akhrintiisa iyo xifdintiisa in la badiyo acmaalu lkhayr oo dhan in la badiyo sunnooyinka in la badiyo ayaa wanaagsan salaada taraawiixdana aad ha loogu dadaalo salaada taraawiixda ah dad baa hadda waxa weeye sideed sideed ragcoon baa dadkii hadda jeclaysteen laakiin afarta madhab oo islaamka waxay isku raaceen taraawiixdu inay tahay labaatan ragco saddex ee sideedna maahan ka yarna maahan asxaabtii nebi moxamed waxay ku ijmaaceen labaatan ragco maxaa yeelay h sidaas bay ku sugnaatay sunnada nabiga ee sunnadii waxa weeye asxaabta waddadii asxaabta nebi moxamed laga soo gaaray ilaa yowmina haada sida loo tukanayo masaajida islaamka mucdamkooda masjid alxaraam masjid unabowi masjidkii nabigeena masjid alxaraam kulligood masaajida adduunka intaas bay ka socotaa laakiin waddamadii kale oon baa sideedda u ordaya weeyaan xadiidka aada maqasheen oo waxa weeye xadiidka macnaha nabigeenu ramadaan iyo kayrba kama badi jirin kow iyo toban waxaa laga hadlayaa waa taraawiix maahan waa watarka weeyaan dadka xadiidkaas ayay si qaldan u fahmeen nabi moxamed kama badi jirin ama kama ziyaadi jirin bisha ramadaan iyo kayrba macnaha bilaha kale kow iyo toban inuu tukanayo waxaa looga jeedaa waa watarka weeyaan witriga nabigu salaada witriga la yidha sunnada la yidhaahdo kow iyo toban kama badi jirin calayhi salaatu wasalaam weligii ka badan ma tukanin maxaa yeeley witriga waxaa ugu yar hal ragco waxaana adnulkamaal u ah saddex waxaana ugu badan kow iyo toban nabi moxamed kow iyo toban kama badin calayhi salaatu wasalaam bil ramadaan iyo kayrkeedba saasaa looga jeedaa baa la yidhi waxaa ka mid a sunnooyinka bisha ramadaanna laka doonayo axbaabii nabi moxamed annagoo ku dayanayna nabigeennii suubanaa khayrka uga dayanayna in lagu afuro timirta timirta in lagu afuro ayaa wanaagsan maxaa yeelay rasuulkeennu wuxuu yidhi qofkii ku afura buu yidhi nabigeenna ayaa waxa weeye ku afuri jiray oo jeclay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam wuu jeclay nabigu timirtaasuuna ku afuri jira weeyaan timirtou nabigu ku afuri jira calayhi salaatu wasalaam weliba witri inay tiro isdheer noqoto saddex xabo ama hal ama shan yacni tiro isdheer baa sii fiican haddii laga lagu afurayo weeyaan hadda qofku haddii uu timir waayena waxyaabo kale uu ku afurin karaa laakiin hadduu iyada helayo oon dhib uga imaanin isagoo uusan xanuun kala haynin ayada ayaa sunnada ugu horreyda ah waxyaabaha laga faa'iidana waxaa ka mid a waa marka koobaade waa sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa marka labaade waxa weeye faa'iidada laga gaarayo aragtidii qofkoo daciiftay ayay soo celidaa adibadaa dheheen baa la yidhi aragtiday daciifidaa weeyaan waa marka layska badiyo waa laga jawaabay haddii qofka uu iska tira wax badan uu cuno timirtu markaasay dhib qofka aragtidiisa daciif ka dhigtaa weeyaan laakiin haddii uu ka cuno sunnada intii la sheegay iyo qadar yaroon badnayn markaa wanaag oon bay kordhinaysaa weeye waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha makruuha oy fiican tahay in layska dhaafo waxaa ka mid a wax kasta oo laga baqayo in ay soonkaaga dhibaato u soo dhoweeyaan waxaa ka mid a alqubla waalmucaanaqa waallamsu wa naxwi daalika in lam yaksha alinzaala aw iljimaaca weeyaan maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wiil dhallinyaraa baa inta weydiiyey saxaabi abuu nabigu yidhi may ha dhunkanin sawjadaadiiyo ka fagaa weeyaan marka waxyaabaha sidaasoo kaleeta ah waa inuu ka fogaado hadduu arrintaa inay dhacaydo ou ka baqana oo marka uu sidaa malaynayana waxa weye taa ay imaan doontana hadda waaba xaaraanba weeyaan xaaraan bay noqonaysaa weeye waana soonka waajibka ah soonka sidaa lagu odhanayo maxaa yeeley midka sunnada ma ahan baa la yidhi waxa kaleeto oo karaaho ah bacda zawaal gelinka dambe qofku inuu ad inuu cadaysado waa karaaha markuu sooman yahay weeyaan maxaa yeele nabigeennu wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam lakhaluufu fami saa'imi adyabu cinda allaahi min riixi lmiski qofku markuu sooman yahay ilkihiisa waxyaabaha xayaabada oo afkiisa fuulaya saaran waxay ka carfoon yihiin rabbi agtiisa miskiga udugiisa waa ka carfoon yihiin weeyaan waxa kaleeto oo karaaha mukhaasamada iyo mushaatamada iyo kulli waxaas de waa horaan usoo sheegna waa inuu ka fogaado waa inuu ka fogaado weeyaan inuu yidhaahdo lahwi iyo ashcaar iyo xikaayaad iyo qanawaadka iyo waxa weeye musalsalaadka iyo kartoomo iyo qashinkaas baan waktiga ku dhammaynayaana xaggaba iska dhigba qaarna waaba dunuub qaarna waa maalayacni waxaasoo dhan waa la sooman yahay kubadaa la ciyaaraa iyo telefishin baa la fiirsanayaa iyo xaggaa lagu maqan yahay iyo dibnad baa la jira iyo turub baa la war waxaas maxay yihiin kulligood waa wax yaabo nabi maxamed looga fogaanayo soonkaagiina kharibayo weeyaan marka waa in soonka daacada ilaahay iyo khayrka in loo soo jeesto ayaa la doonayaa middaas baa wanaagsan waxa kaleeto oo la yidhaahdaa soomku sidiisaba waa cibaadooyinka fadliga badan buu ku jiraa oo ilaahay jecel yahay waxaa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi camal walba oo bini aadamku sameeyo ilaahay baa wuxuu yidhi nabigaa ka soo guurinaya xadiisu lqudsi camal walba oo bini aadamku sameeyo isaga ayuu u sugnaaday ilaa soomka maahani fa innahu lii wa ana ajzii bihi buu yidhi soonku anigoo ii sugnaaday anigana qofka ka amaal marinaya soonku waxaa la yidhaahdaa maalinta qiyaamo maalinta qiyaamo yatacallaqu khusamaa'u lmar'i bijamiici acmaalihi ila soom fa inahu laa sabiila lahum calayhi fa inahu idaa lam yabqa ila sawmu yataxamalu llaahu lahu maa baqiya min almadaalim weeyaan waxaa sunno ah horta maalmaha maalmo in la soomo ay jirtana waa nagii soo sheegno iyaguna waa sun isniinta iyo khamiista iyo hadda soomkooda waa sun maxaa yeele labadaa maalin nabigaa soomi jiray wuxuu dhihi jiray waa laba maalin innahumaa yowmaani tucradu fiihima alacmaalu fa uxibu an yucrada camalii wa ana saa'imun nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa laba maalin oo acmaasha ilaahay loo bandhigo anigoo sooman camalkayga ilaahay in loo bandhigo ayaana jeclahaa buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaamta la yidhaa ayaamulbiidka iyo ayaamu suudka iyo maalmaha madmadow dayaxoodu madow yahay iyo waa soo marnay iyo maalmaha dayaxoodu cad yahay iyo soomku waa sun lixda maalmood oo wadaca waa soo marnay iyagana soomkoodu waa sun maalinka yoomu carafo oo laba sano dembigoodii lagu dhaafo qofka aan xajka joogin soomka waa loo sunneeya maalinka yoomu caashuraa oo bisha la yidhaahdo muxaram ay tobanka tahay soomkeedu waa sun hal sana dembigeed baa lagu dhaafaa labada maalin midna nebi moxamed baa la siiyey midna nebiyullaahi muusa marka nebi moxamed iyo nebi muusena nabigeennaa fadli badnaa calayhi salaatu wasalaam yowmun muusiyun wa yowmun muxammadiyun baa la yidhaahdaa maalin nebi moxamed ilaahay ku manaystay oo yowmu carafa ah iyo maalin nebiyullaahi muuse ilaahay ou siiyey oo nabigeennu markuu madiine yimid yahuuddiyoo sooman reer madiinoo sooman buu arkay kuwa yahuuddaho soomaya u arkay yahuuddiyoo sooman madiine joogay ilaa ahlu kitaab bay ahaayeene markaa buu yidhi waa maxay soomkaanu waa maalinkii ilaahay uu badbaadiyey reer banu israa'iil oo badda laga badbaadiyey fircoon iyana la halaagay bay dheheen markaasuu nabigu yidhi naxnu owlaa bikum annagaa nabi muuse idinkaga owlaysan in aan waddadiisii ku taagnaano nabigu maalinkaas wuu soomay dadkana ha soomeen buu yidhi calayhi salaatu wasalaam yowmu caashuraa baa la yidhaahdaa yoom kale yowmu taasucaana waa soo marnay iyadana waa in la soomo waa sun maalmaha soomka hadde marna waajib buu ahaa marna karaahuu ahaa marna xaaraan buu ahaa marna sunna uu ahaa qaybahaas uu kala baxayo weeyaan bisha ramadaan axbaabii waa bil sidaa u ajir badan oo sidaa u khayr badan oo sidaa u fadiilo badan oon fadligeeda la soo koobi karin darsigeedii wuu noo soo dhammaaday waxaa noo bilaabanayaa rugnigii ugu dambeeyey kitaabka ee arkaanta islaamka waa rugnigii shanaad ee xajka iyo cumrada ayaan hadda ka hadlaynaa weeyaan waana kani dhammaanteen aan ku soo dhowaano faslun fi lxaji waalcumrati xajka iyo cumrada ayuu u fasal yahay humaa xajka iyo cumradu fardaani laba farad weeye fi lcumri cumriga qofku adduunyada intuu ku nool yahay ha laba waajib weeye oo cumriga dhexdiisa waajib la waajib yeelay maratan hal mar kaliya adduunka intaad ku nooshahay inaad hal mar kaliya soo xajido baa waajib kugu noqonaysa intii kaloo khayrho adigu samaydahay wanaag bay kuu tah laakiin hal mar buu isagu waajibaa salaadda waad aragto habeen kastiiyo maalin walba salaaddii waa soo laalaabanaysaa weeyaan soonkuna sanadkiiba hal mar buu imaanayaa sekaduna waa xawli hadday tahay sanadkiiba mar bay imaanaysaa laakiin xajku waa ka beddelan yahay cumrigaaga adduunka intaad ku nooshahay hal mar kaliya adigoo qaangaarahoo mukallafa haddaad samaydo bes waajibkiisi waa kaa dhacay yaa lagu waajib yeelay cumrada iyo xajka cala almuslimi qofka muslimka ah bay waajib ku yihiin qofkaasoo alxuri xorka ahay weeyaan ee aan addoonka ahayn qofkaasoo almukallafi ee laee mukallafka ahaa ee la mashaqeeyo qaangaarka ahay baa looga jeedaa qofkaasoo muslimkaasoo almustadiici awooda qof muslim ah oo xor ah oo takliif u awooda waxaa rabaa mukallaf ah oon saqiir ahayn ama majnuun ahayn mukallafku waxaa la yidhaha albaaliqu lcaaqilu baa la yidhahdaa waa qof qaangaarna ah caaqilna ah waa mukallaf amaa hadduusan caqli lahayn da'da qaangaarnimoba ha gaaree haddee dembiba ma lahanba waajib wax ku noqon mayaan qofkaasoo muslimka ahoo almustadiici awooda baa lagu yidhi waa inuu awoodo istidaacaduna labay u kala baxdaa istidaaca mubaashara iyo istidaaca khayru mubaashara adigu inaad xajkii samayn karto ficil ahaan naftaada ama adigu ma awoodid laakiin waxaad awooddaa inaad ujro la baxdo oo lagaa soo xajiyo waan ogaa doonnaa iyadana insha allah wal istidaacatu awoodidda macnaheedu waxa weeye an yakuuna qofku inuu ahaado qaadiran mid awooda cala azaadi qarashkii iyo waraaxilati daabaddii ou raacin lahaa hadduu laba maalin meel loo socdo maka uga xaggeeyo oo markaa waxa weeye meel fog joogo waa inuu awoodo zaadku ku bixin lahaa iyo daabaddii ou raacin lahaa qarashkii uu ku raacin lahay masalanba daabaddaa iyo qarashkaasoo faadilayni dheeraad ka ah can ma'uunati man dad qarashyaalkooda mankaasoo talzamu ay ku waajibayso hu qofkan ma'uunatuhu mankaa qarashyaalkoodu ay waajib ku tahay weliba waa inay zaad zaadka iyo daabaddan xoolahan uu ku xajinayo waa inay dheeraad ka yihiin haddii horta dayman dayn lagu lahaa daymanka waa inay dheeraad ka noqdaan asaga naftiisa haddii uu dad nafaqadiisu waajib ku tahay ay jiraan waa in xoolaha uu ku xajinayo oo in uu ku xajiyo waajib ay tahay waa inay dheeraad ka noqdaan inta uu sii maqan yahay dhahaaban inta uu sii socdo iyo wa iyaaban soo noqoshadaba dhahaaban waqta dhahaabin iyo wa iyaaban waqta iyaabin waktiga uu sii socdo iyo waktiga uu soo laabanayo waa inay dheeraad ka ahaadaan dadka nafaqadoodu waajibka ay ku tahay baa lagu yidhi wa an yakuuna dariiqu waddaduna waa inay ahaato aaminan waddaduna waa inay aamin noqoto xajka iyo waxa weeye cumradu sidoodaba waa laba farad weeyaan labaduba waa waajib cumrigaaga adduunka inta adigu aad nooshahay hal mar bay waajib kugu noqonayaan qofka ay waajib ku noqonayaan waa qof muslima oo xur ah oo qaangaara oo caqli leh oo awood u leh baa lagu yidhi istidaacadana macnaheedu waxa weeye waa inuu qofku awoodo haddii xajkii uu aadayo wixii uu ku bixi lahaa zaadkii sahaydii daabaddii ama diyaaraddii ama baabuur hadduu ku raa u raacayo ama markab u raacayo qarashuu ku bixi lahay waa inuu awoodo wixii ay u baahnaayeen hadduu baabuur wato shidaalkiisi iyo kulli waa in weliba qarashkaas uu ku baxayo xajka ku aadayo ilaa wuxuu ku xajiye waa inuu heli karaa lagu yidhi waxaa shardi ah qarashkaasu dheeraad inuu ka noqdo can ma'uunati man talzamahu man talzamuhu ma'uunatuhu dadka ay asaga waajib ku tahay inuu qarashkooda bixiyo oo nafaqadooda bixiyo dhahaaban wa iyaaban sii socod iyo soo laabadba inta uu maqan yahay iyo inta uu soo socdo nafaqadoodii waa inuu heli karo oo ay faadil ka yihiin waddaduna waa inay aamin tahay baa lagu yidhi dariiquna waa inuu aamin ahaado dariiquna waa inuu aamin ahaado weeyaan hadda waxaa la yidhaahdaa xajka sideeda iyo cumrada labadoodu camalkoodu waxa weeye waa tacabudi weeyaan tacabudi baa la yidhaahdaa waa tacabudi ilaaha nagu addoonsaday weeyi arkaantu sideeda waxay u kala baxdaa shahaadataynkoo kaleeto waa badane maxdi ah salaadu waa badankaaga wax laga samaynayo soonku sidoo kale qaybna waa maaliyo zakadoo kale xoolaha laga dhiibaa qaybna badankana ka samay xoolna way u baahan yihiin waa xajka hadda aan marayno xajka waxa weeye iyo cumradu xadiis waxaa soo arooray imaamu axmed musnadkiisa oo ku warinayo imaamu tirmidiya nisaa'ina sunankooda ay ku warinayaan oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ou ka wariyey cabdilaahi bni mascuud ilaahay raadiha ka noqde nabigu inuu yidhi xajkiya cumrada israaciya oo labadaba la imaada fa innahumaa yanfiyaani alfaqr waaddunuub kamaa yanfi lkiiru khabasa alxadiid buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi labadoodaba la imaada waxay ka baabi'iyaan qofka soo xajiya oo cumraysta faqriga iyo dunuubtu ilaahay uga baabi'inaya sida qofka birta afuufaya oo birta tumayaahi buufinuhu ay qashinka u bitiyaan buu yidhi walaysa lilxaji almabruuri thawaabun ila aljanna ou yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xajka lagu baarinimo sameeyey amaalkarin amaalmarin kale ma leh ilaa janno mooye yacnii xajka aan fuxshi iyo xumaan midna lagu samaynin ee uu ilaahay kaa aqbalo amaalkiisu waa janno ou yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa soo arooray oo kaleeto oo la wariyey nabigeennu inuu yidhi qofkii xajkiisa soo guta oo dadku ay gacantiisa iyo carabkiisa ka nabad galaan waxaa loo cafiyey dembigii hore iyo kii dambeba waa loo dhaafay waxaa kaloo soo arooray nabigeennu inuu yidhi qofka xajinaya gurigiisa markuu ka baxo allahu akbar bafiir darajadan lam yakdu khadwatan ilaa kataba allaahu biha xasana hal tillaaba ma qaado ilaa tillaabtou qaado ajir baa loo qoraya wa xudda canhu bihaa khadii'a waxaana laga tirtirayaa gef ou galay markii ay dadka saasaa la samaynayaa weeyaan carafo markay istaagaan dadka xujaajta ah malaa'igta ayuu ilaahay ugu faana wuxuu yidhaahdaa bal fiiriya adoommadaydii waxay yimideen ayagoo basaasan oo sidaa u dhibaataysan waxaan markhaati idinkaga dhigayaa malaa'igtayday annii kafartu dunuubahum wain kaanat caddada qadri sama wa ramali caalijin buu yidhaahdaa weeyaan waxa weeye dunuubtoodii inaan dhaafay malaa'igay markhaati ka ahaada haba la ekaado dunuubtaasu samada dhibcaheedoo kale roobkaba ha la ekaade markay buuraha tuurtaan oo dhagaxa buuraha lg ay ku tuuraan baa la yidhi axad ma oga darajada ay gaarayaan ilaa maalinta qiyaame ilaahay uga oofiyo markay timaha xiirtaan dadka xujaajta ah tin walba oo madaxooda ka go'da nuurun bay ku helayaan yowma alqiyaama bal fiiri sida loo ammaanay markii dawaafka ugu dambeeyo oo dawaaful wadaa wadaa wadaaca la yidhaahdo oo xajka lagu sagootiyo ay sameeyaan waxaa la yidhaahdaa dunuubtooda ayay ka baxayaan weeye oo dunuubtoodiioo dhan baa markaa laga maydhaa sida qofka hooyadii maalinkay dhashay oo dembiga ka ahaa oo kale ayuu ka noqonayaa weeyaan fadaa'isha marka xajku leeyahay waxaa la yidhaha dunuubtoo dhan baa lagu dhaafaa xataa dunuubta waaweyn bay culammada qaar dheheen waa lagu dhaafaa weeyaan iyo tabciyaadka sida muctamadka ah in maata fii xajihi ow bacdah wa qabla tamakunihi min aladaa imaamu rawyaani iyo sida ay dheheen weeyaan qaarna waxay dheheen may ma lagu dhaafayo weeye marka xajku fadligaa dheeraadka ah iyo darajadaas buu leeyahay fadligaa iyo darajadaa ayuu iska leeyahay isagii ayaa noo bilowday fasaladiisa ayaan akrinaynaa insha allah casharadiisa waa inaan insha allahu ka faa'iidaysano darsigeennii konton iyo afaraad ee kitaabkeennii addurarulbahiya ee xajka aan uga hadlaynay intaas ayaanu ku soo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu